maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay tobannaan ruux ayaa ku shahiday kuwa kana wa ay ku dhaawacmeen duqeymo saacadii lasoo dhaafaya maanta ka dhacay qidaaca godoonsan ee khaza ciidamada maamulka saanad yuhuud oo adeegsanaya diyaaradahooda dagaalka ayaa waxay duqeymo aad u xoogan ka geysteen magaalooyin badan iyo xerooyinkay dadka barakacyaashaha ku sugan yihiin waxaana ku sheeday duqeymahaas siday warar ku sheegayaan tobannaan ruux oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan duqeymo xoogan ayay sidoo kale ciidamada yuhuuda ku bartilmaamaysadeen kooxa gurmad keenaya bartamaha iyo koonfurta marinka khaza waxaana duqeymahaasi oo ka dhacay magaalooyinka khaniunis iyo deeriil balax ku baxay xubno badan oo ka tirsan kooxaha gargaarka keenaya halkaasi guud ahaan duqeymaha dhacay saacadii lasoo dhaafaya maanta waxaa ku shahiideen ka badan konton ruux oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen tobannaan ruux oo kale tiro dadda ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dabka kaca suuq ku yaala waddanka shiinaha khasaaro xooggan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaa ka dhashay dab xooggan oo ka kacay suuq lagu iibiyey khudaarta oo ku yaala waddanka shiinaha ee qaalad weynta aasiya telefishinka waddanka shiinaha ayaa waxa uu sheegay in dabkaana geystay khasaaraha kala duwan uu maamulka magaaladu ka kacay dabka sheegay inay baarayaan waxa sababay dabkani baaxadda leh muuqaalo kooban oo lagu baahiyey baraha bulshada ee waddanka shiinaha ayaa muujinaya qiic iyo holac ka baxaya suuqa iyo dadka oo dadaal ku bixinaya inay damiyeen dabka sida ay warar ku sheegayaan waxaa dabkaasi ku dhintay siddeed ruux oo dadka ganacsatada iyo kuwa wax iibsanaya iskugu jira halkee dhaawacmeen shan iyo toban ruux oo kale ehelada laysayaasha yuhuudda ayaa meelo kala duwan ka dhigay mudaaharaadii ay ku dalbanayaan wadahadal lagu soo deenaya maxaabiista yuhuudda ee khaza lagu haysto boqolaal ruux oo ka mid ah ehelada laystayaasha yuhuudda ee ku jira gacanta kooxaha muqaamada falastiin ayaa iskugu soo baxay afaafka hore xarunta dhiigii cabnetanyaa uu ku leeyahay magaalada barakaysan ee alquduus waxaanay dadku dalbanayeen in si deg deg ah maxaabiista khaza ku sugan loogu soo celiyo guryahooda iyadoo sidoo kale dad badan iskugu soo baxeen afaafka hore ee guryaha netanyahu iyo sidoo kale wasiirka waxbarashada ee magaalada alquduus ninka lagu magacaabo huud hasharuun boqolaal ruux oo kale ayaa sidoo kale dibadbaxyo ka dhigay guriga madaxa kiniisadda amiira wkhaana dadka dhigaya dibadbaxyadan kala duwan ee ehelada laystayaasha ayaa waxay sheegeen inay dhigayaan banaanbaxyo kala duwan islamarkaana ay ka dhigayaan magaalooyin badan iyo xarumay ku sugan yihiin madaxda ugu sarraysa ee maamulka yuhuudda ilaa xukuumaddooda ay ku laabatay miiska wadahadalka si loo soo daayo laystayaasha yuhuudda ee ku jira gacanta kooxda muqaamada falastiin dagaallo ay barbar socdeen duqeymo xoogan ayaa ka dhacay qaar ka mid ah gobollada waddanka suudan ciidamada milatariga suudan ayaa waxay duqeymo aad u xoogan ka geysteen isku imaatan ay ku sugnaayeen kooxaha loogu yeera dacmu sariic ama r s f oo ku yaala waqooyiga magaalada mudarmaan iyadoo sidoo kale madaafiic culus saacadii hore maanta lagu garaacay bartamaha magaalada khartuum baxri dagaallo culus oo sidoo kale ka dhacay magaaladan ayaa waxaa isku fara saaray milatariga suudan iyo kooxaha r s f weriye ku sugan halkaas ayaana wuxuu sheegay in magaalada laga maqlaya dhawaqa rasaas aad u xoogan oo ay adeegsanayeen labada dhinac iyo dhawaqa gantaalada isweydaarsanayeen ilo xogogaalla oo ku sugan wilaayada nahruniil ayaa waxay sidoo kale sheegeen in kooxaha difaaca dhulka ay u suura gashay inay soo ridaan diyaarad daron oo ay leeyihiin kooxaha r s f taasoo ay ku soo weerareen mucaaskar ay ku sugan yihiin ciidamada taabacsan milatariga suudan oo ku taala magaalada shindi isbuucyadii lasoo dhaafay milatariga suudan ayaa waxa u suura gashay inay la wareegaan deegaano badan oo gacanta ku hayeen maleeshaadka dacmu sariic ee taageerada iyo garab isteega ka helaya xukuumadda abudubaay nidaamka cusub ee suuriya ayaa wuxuu xidhay xadbaynaadka u dhexeeya waddamada suuriya iyo lubnaan xukuumadda cusub ee dimashik ayaa waxaa lagu waramayaa inay xirtay xadka ay la wadeegto waddanka lubnaan iyadoo sidoo kale la joojiyay soo galootiga bilaashka ah ee muwaadiniinta lubnaan ay ku soo galayaan dalka suuriya wararka ayaa waxay sheegayaan in wixii hadda ka dambeeya muwaadiniinta lubnaan ay soo qaadanayaan fiisaha dalku galka suuriya haddii ay waddankaas soo aadayaan arrintani ayaana waxaa lagu waramaya inay sabab u tahay ciidamada lubnaan oo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo milatari ka waday dhanka xadka ay la wadaagta suuriya halkaasi warar ku tilmaamayeen xitaa oo iskoorimaadyo ku dhex maray labada dhinac tani ayaana waxay caqabad ku noqotay dadka lubnaaniyiinta ee isku kala gooshi jiray labada waddan ee deriska ah ugu dambayntii ciidamada maamulka maxamuud cabbaas ayaa dhibaatooyin kala duwan ka geystay daanta galbeedda ciidamada daacadda u ah maamulka maxamuud cabbaas ayaa waxaa lagu waramayaa inay jirdil xoogan u geysteen agaasimaha isbitaalka xerada jiniin ee daanta galbeedda ee ku jirto gumaysiga maamulka yuhuudda iyagoona xabsigoo taxaabay siday sheegtay hay-adda falastiiniyiinta ee u dooda maxaabiista waxaa sidoo kale lagu eedeynaya ciidamadan taabacsan maamulka maxamuud cabbaas inay dileen lix iyo toban ruuxoo falastiiniyiin ah kuwaasoo ay ku jiraan dad waayelo ah oo ka mida shacabka ku dhaqan deenta galbeeda maleeshiyaadkani oo istaga maamulka saynad yuhuudda ayaa asbuucyadii lasoo dhaafay dhibaatooyin iskugu jira toogasho xabsi iyo dil u geysanaya marasta ku dhaqan daanta galbeeda dadka ku dhaqan muqayimka jinin ayaana waxay sheegeen in ciidamada maamulka maxamuud cabbaas ay u dhaqmayaan sidii ay u dhaqmayeen ciidamada gumaystaha yuhuudda oo kale ugu dambeyntii dowladda federaalk ayaa guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ka hor istaagtay inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho maalintii shalay dowladda federaalk ayaa istoortaag ku samaysay safar uu garoonka diyaaradaha ee muqdisho uga bixi lahaa cabdifataax xasan afrax oo ah guddoomiyii hore ee gobolka hiiraan saraakiil ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa guddoomiyii hore ee gobolka hiiraan ku wargeliyey inuusan ka dhoofi karin garoonka muqdisho lagana reebay safarka uu ku aadi lahaa magaalada beledweyne sida uu cabdifataax xasan afrax ku sheegay qoraal uu ku soo qoray baraha uu ku leeyahay internetka waxaanuu intaa ku dara in lagula kacay xadgudub iyo colaadin isagoona xuseen wixii xumaanay ka dhashay arrintaas ee mas-uuliyaddeeda qaadi doonto dowladda federaalka wararka caalamka dhegeystayaal caawa waa naga intaa